halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
jibriil maxamed ah, education officer widol trust wata jibriil bal ugu horreyn waxaad nooga warantaa barnaamijkan aad sare ugu qaadaysaan waxbarashada gabdhaha ee aad soo kordhiseen ee sabti iyo axadda gabdhaha ay iskuulka loo akhrinayo iyo weliba ee muddooyinkan dambe ood wadeen sare uqaadista waxbarashada gabdhaha ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee dhanam arrintan maxaa keenay Ah, arrintan waxaa keene waxaan aragna intii ay gabdhaha ay wiilashii iyo gabdhihii ay isku mid ahayn ay gabdhihii ka hooseeyaan imtixaanaadka waxaan aragna gabdhihii inay mashquul ay noqdeen taas darteed ayaa marka waxaana gashay inaan gabdhihii aan sacdayna aan sida aan gabdhaha horumar aan ku gaarsiin lahayna aan ku- aan ku ge- aan ku gargarno marka mashruucan aad bilowdeen qaabkeebaad gabdhaha dhanka waxbarashada aad sare ugu qaadaysaan
marka waxaan rabnaa qaabkaas waxaa waaye ah, sidii oo gabdhihii sabti axad ayaan rabnaa gabdhaha inay oo loo hagaajiyo waxa la dhaha remedial teaching kuwa taas oo oo he- dhiirigelinaysa gabdhihii oo hooseeyeen max iyo wixii ay adiga hor usoo qaadaan insha allah saas waay marka sabti iyo axadda gabdhaha dib baa loogu akhrinayaa ee iskuullada maadaama maalin fasaxa ama maalmo fasaxa ay ahaayeen haa maalin ah, waxaa waye ah, dibaa lagu akhrina ma- sabtidaas wixii ay ah, leesonyaashii ay waayeen ama xisooyinkii ayaa loogu celinaya muraajaca ama waxay noqonaysaa intii oo loo sii bara- lo- loo sii bara gabdhihii anaga aan taageergarayn waxaa waaye gabdhaha oo hooseeyaan aad iyo aad u hooseeyaan waxaa waaye labaatiga ugu damba ga- gabdhaha markii la fiiriya natiijada iskuulka lasoo dejiya gabdhaha ugu dambeeya hoos ayaan qaadanaa kuwaas ayaan rabnaa inaan hor usoo qaadna aan ka bixina iida iyo d minus insha allah Ee, si darajooyinka hoose ay keenayaan looga saaro oo markaas sare loogu qaado haa saas waay Ee, waxaa jirta in macalimiin gooniya aad u samayseen gabdhaha oo ka duwan macalimiintan kale iskuullada ka dhiga marka arrintan ma waxay sare u qaadaysaa waxbarashadii gabdhihii hooseeyey
dabcan gabdhihii ah, ah, akhriskooda ayay kor u qaadaysaa waayo macalimiin waxaan u keenna macalimiinta kale caadiga ee markaad fiirisa waxay barayaan wiigii isniinta ilaa ilaa jumcadii marka haddii aad ugu dartay sabti iyo axadda ma noqoni karta macalinka waa bini'aadam ma qaban kara marka saa darteed ayaa macalimiin kale aan usoo darnay gabdhihii sifaa macalimiintaas a- ayaga waqtiga kale oo usbuuc kale aan la siiya toban oo ah, xiso xiso la siiya waqtiga sabti iyo axadda gabdhaha la joogana ay si fiican ay gabdhihii si fiican u baraan waqtooy waqtiga oo contact hours leh ay si fiican u baraan Ee, waxaa kaloo ee, jibriil aad ka hadasheen in gabdhaha xerooyinkan ku dhaqan qaxootiga ee dhadhaab inay haystaan caqabado sida iyagoo wax baranaya in waalidiinta ay u guurinayaan ama howlaha ee, gurigoo kale markaasi loo dhiibayo Ee, marka arrimahaas maxaad ka qabateen
Ah, arrinta arrimahaas waxaan ka qabanay waxaan sameynay shir ayaan galnay waxaana shir la galnay ah, dadka religious leaderska iyo camp leaderska iyo iyo waalidiintii wixii ah, gabdhihii aan la firiisanay sidii aan gabdhihii aan caqabooyinka haysta aan ogaana ay- ee sidii uga hortegi laheena ayaan sameynay taasoo ilaa hadda mobilizers ayaan qabnaa mobilizerskaas shaqadooda waxaa waaye intay gudaha ay galaan blokyaasha door to door ay sameeyaan meel kasta ay ogaadaan gabdhihii dhibka qabaan ay noo soo sheegaan anigana aan aan sida aan u- u- u sacdayn lahayn aan galna Ee, tababaraad u qabanayseen muddooyinkan waalidiinta gabdhaha dhalay oo aad ku dhiirinayseen waxbarashada gabdhaha iyo gabdhaha iyo wiilasha in waxbarashada ay isku mid yihiin marka tababaradan maxaa ka soo baxay
Ah, tababarahan waxaa ka soo baxay ah, natiijo fiican intii gabdhihii waxaa aragnay ay si fiican ay grade fiican heleen waxaa jirta hadda gabar oo aan hubnaa oo ay gradekeeda hoos ahaay dhib iyo uu- oo ciddii wax baa haystay aniga ma ogaan jirin waayo gabdhaha markay iskuulka imaadaan iskuulka caadiga iska aadayen waa iska baranayeen waayo headmasterha mise eh, deputyga wuu iska sa- wuxuu iska baangaraynaa registered laakiin ah, markii aan galay shirka waxay ay noo soo baxday intii gabdho badan ay jiraan ama gabdhihii hata iskuulka akhrisanayeen ay dhib ay qabaan cid ay ku qabaan saa darteed ay u yeelhaysa intay natiijadooda hoos ay ahda taasna aad iyo aad noo sacdaysa aad iyo aad horumar u gaarna waxaana aragnay gabdhihii hadda intay badigooda hadda ay kor ay usoo kaceen
Ee, waxaa kaloo barnaamijkan ka faa'iidaysanaya gabdha horaan iyagoo iskuullada dhiganayay intii la guursaday qaarkood ilma ay dhaleen Ee, oo markaas intay waxbarashadii ka niyad jabeen guryaha iska jooga balse aad ku dhiirigeliseen inay dib ugu soo laabtaan iskuulladii marka gabdhahaas ka warran haa gabdhahaas ayagana waxaa waaye waxaan siinay dhiirigelin kale inay aqriska iska wataan waayo markay oona guursaday way ka dhiijabeen laakiin hadda tan waxaa aragnay gabdhahaas oo badan inay iskuulka imaadayaan ayagoo la qaba ayagoo hataa oo uur leh ayagoo hataa oo culays ah inay iskuulka imaadayaan waxooda baranaya taas waxbarashada ma laha qof la qaba iyo wax kale marka waxaan u sheegaynaa gabdhaha bannaanka intay ay niyada ay ka jibin waxbarashada ay u imaadaan caqabadaha kale ee haysta gabdhaha ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaa maxay tahay dhanka waxbarashada wax caqabado badan a haysata caqabada waxaa ka mid ah waxaa la dhahaa guurka hadda oo dhaqdhaqsada ah ali marriage waxaa ka mid ah domestic works gabartii waxay haysaa shaqo badan ciddii shaqada ku badan waayo wiilkas waxdii uu soo baxa iskuulka soo aada gabarta canjeeray karinaysaa cidday joogtaa marka waxyaalo badan ayaa jira mar waxaa jirta in maamada ay dhehaysa ay gabarta ay ku shaqaysanaysa ay gabdhihii ay ka niyijibiyeen ay dhahayeen inig aqrismaa waad guur baad u joogtiin taas ma aha waxaan rabnaa gabdhihii intay ay banaanka usoo baxaan taasna anaga winal trust waxaan host community aan u sheegaynaa intay waxbarashada ay muhiim ay tahay oo qaxootiga waxaan u joognaa waxbarashooyinka umbaa umbaa wax oo waxbarasho taya leh umbaa rabnaa inaan helno insha allah marka markii aad waalidiinta aad la hadasheen ee aad kala hadasheen arrintan ku saabsan guurka gabdhaha lagula kacay iyagoo waxbaranaya waalidiinta ma idinla qaateen in arrintan la joojiyo
caqabo badan ayaa jirtay oo shir ayaa badan ayaan galnay arintaas oo waayo waa arin oo ku saabsan oo culture waxaa waaye laakiin arin badan gabdha waalidiin badan camp leaders ayaana sacdeeyeen ay mobilize gareeyeen marka waalidiin badan wayna la qaateen laakiin kuwa qaaraa weli oo fifty fifty laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa intii kuwaasna ay noo soo noqon doonaan insha allah
marka ugu dambayntii jibriil maxaa keenay in iskuullada ku yaalla xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hadday tahay kuwa hoose dhexe ee brimariga loo yaqaano kuwa sare ee secondariga loo yaqaano in wiilasha gabdhaha ay ka hooseeyaan markay galaasyadoo kale iskuullada la fiiriyo
waxaa waaye wiilasha ay ka hooseeyaan gabdhaha wiilasha iyo gabdhaha markii la isbarbar dhigo wiilashaa badan waxaa yeelaysaa sidii hadda aan ku sheegay waay arintaas waxaa waay gabdhihii oo cidda lagu haaya ka mid ah gabdhihii oo guur oo aroos iyo wax loo guur loo hagaajina ka mid ah gabdhihii waxaa waalidiinta ah ka dhadhacsan intii gabdhaha ay aqris u yahaan ee wiilkii isku loo soo dira gabartina cidda ayay joogtaa taas darteed anaga waxaan ku guda jirnaa insha allah aan natiijada aan ka gaari doonaa intii gabdhihii ay soo baxaan waayo wiilasha waxaa badi gabdhahaasoo oo cidda joogaan oo ka niyijabeen waxbarashada taasna aniga waan kasoo horjeednaa communitygana waan u sheegaynaa insha allah intayna garab galaan ayna sacdeeyaan aan sidan gabdhaha horumar ah u gaarsiin lahayn insha allah
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada